markan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka cawiiska washington oo aad xilidan kala dhegaysataan cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waddan ay dowladdu soo jeedaysa inay dadku yareeyaan tirada amaba inta koobe maalintii ay shaaha cabayaan maalintii qof kastaa dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa saddex koob oo shaaha waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin laba boqol iyo labaatan milyan oo qof bal dalkaasi ka uu yahay sababta ay u cuskadeen iyo weliba sida ay dadweynuhu uga falceliyeen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa ama libintaasiig ama laba lis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo barnaamijkeenna caweyska washington aad caawa ku dhegaysan doontaan dugsiga barashada jacaylka
dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka agaadar alle ibaray ibaridar alle ibaray kalxiis waxaa igu filan qiimada araga gawacan
anubaan jiri talow dugsiga waa loo baahan yahay malahe ma furtaa markaasay la jirto haddanama waxaad ka furtaa gidil ergaabo dugsigaasi iyo weliba waaye kalaba xubinta hal abuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu dunida ka bilaabmay dhammaadkii sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban iyo weliba weerarka haatan uu ruusku ku qaaday dalka ukraine waxa ay si weyn u saameeyeen dhaqaalihii dunida iyadoo muddooyinkii u dambeeyeyba dacallada dunida laga dareemayay sare u kac ku yimi heerka nolosha iyo weliba inay si weyn u taabteen arrimahaasi noloshii bulshada waxaana dhegaystayaal muddooyinka u dambeeyey iska soo dabadhacaya tallaabooyin iyo weliba siyaasada ay waddamada dunidu waayahaasi aynu soo tilmaanay kaga dabaalanayaan kuwaasoo qaarkood ay lama filaan ku noqdeen bulshada iyo weliba guud ahaanba dunidaba waxaana ka mid a war dhowaan ka soo baxay mid ka mid a waddamada ku yaala koonfurta qaaradda eshiya kaasoo la xidhiidhay tala ay xukuumaddu soo jeedisay oo ku aadan in la xadido tirada amaba inta koob ee shaahe ay maalintii dadka dalkaasi ku nool ay cabbi karaan arrintaasoo muwaadiniinta dalkaasi ku nool iyo weliba guud ahaanba dunidaba la yaab ku noqotay islamarkaana warbaahinta dunidu ay maalmihii dhoweyd ay si weyn u qaadaadhigayeen islamarkaana ay wax uga qorayeen ayaan soo dhoweyn doonaa weriyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasoo dhammaystiran inoo hayaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac waa gaag bal cabdixaafid adaa mudan haddaynu sheekada hore ugu sii soconno waddankan dadweynihiisii loo qiyaasaya shaaha waa waddankee waa waddanka bakistan cabdixakiinow marka waxaa la isu weydiin karayaa shah intee leg baa laga cabaa waddankan ay dowladdii dhammayd amarkan soo saaraysa ama ay taladan soo jeedinayso maalintii intee leg baa laga cabaa cabdixakiinow maalintii qof kastaa dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa saddex koob oo shaaha waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin laba boqol iyo labaatan milyan oo qof midda kale dalka bakistan cabdixakiino wuxuu ku jiraa dalalka caalamka loogu shaaha jecel yahay qaababka ay shaaha u samaystaanna waddankaas shaahii aynu inagu u naqaanay dhaka jabiye ee ay soomaalidu cabbi jirtay mid lamid ah ayay cabbaan oo waana dadka shaaha caleenta iyo biyaha iyo sonkorta iyo aylka waxaba isku kariya marka shaahu waa waxyaabaha aan dadka bakistaanta ah iyo runtiiba dadka xitaa u dhoweeya hindida iyo bengoolida iyo aan lagaga safaadin marka xaggaa lagama maro waxa weeya noloshu ka mid yahay bahalkaasi waad waad istilaysaan ninka bakistaaniga haddaad shaaha xaggiisa ka marto aad iyo aad waagaag markaasi go-aankan yaa soo saaray xagguu ka soo baxay se sababta loo cuskaday ee loo nisbaynaya maxay tahay in taladan lasoo jeediyo cabdixakiinow waxaa dalabkan iyo codsigan bulshada reer bakistan ka dalbaday wasiirka qorshaynta ee dalkaasi bakistan ah san iqbaal sida aynu ka warhayno dalka bakistan beryahanba dhaqaale xumi ayaa haystay ra-isul wasaaraha xilka la wareegay ee dalka bakistan jahbaz shariif ee ninkii cayaaryahanka ahaa ee cimraan khan kala wareegayna waxa uu ku ballan qaaday in uu dhaqaalaha wax ka qaban doono marka wasiirkiisii qorshayntu waxyaabaha arrimaha uu keenay waxaa ka mid a inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba oo saddexda shaaha ka cabbi lahaa inay laba ka dhigaan wagaag markaad waxaad sheegtay cabdixaafid in waddankan ay ku nool yihiin laba boqol iyo labaatan milyan oo qof qofkiina maalintii ugu yaraan saddex kooba shaaha u cabo dee saynu ka warqabno dhaqaalihi adduunkuna ma wanaagsana dowladdiina waa tan talada soo jeedisay waddankanna kama mid aha wadamada dhaqaalahooga aadka u sarreeya ama dadkoogu hodanka yahay shaaha ma samaystaan may la soo degaan dhaqaale intee leeg baa kaga baxa iyada taama laga warqabaa maadaamay tirada inta leeg shaaha cabayaan si fiican cabdixakiinow inkasta oo bakistan uu ku yaalo deegaanada caalamka shaaha ugu badan laga soo saaro lakiin bakistan shaaheedu ma badna sirilanka iyo iyo wadamada kale ee hindiya oo kale oo ku dhow ayaa shaaha iyagu beerta laakiin iyagu waa ay soo dhoofiyaan shaaha badankiisa waxa aanay bangiga dhexe si keyd ahaana sanad kasta si shaah loogu soo dhoofiya cabdixakiinow ay ugu dhigaan lacag gaadhaysa lix boqol oo milyan oo dollar de markaa waad garan kartaa lix boqol oo milyan oo dollar sanad in shaah dalka lagu keeno ma sahlana aad iyo aad marka lacagta intaa leeg baa loo qoondeeyey in sanadkii shaah lagu soo dejiyo si ay dadku xaraarad baxaan si kale kuma garatee oo ay dhaka jabiyo u helaan
si ay dhakasi ay dhaka jabiyihii u helaan sidii aan horena u idhi shaahuna waa waxyaabaha aan dadka bakistaanka cabdixakiinow aan lagaga safaadin weliba ta kale iyada lafteedu aad la yaabaysaa waxay tahay shaaha inta nooce ay cabaan sida ay u kariyaan weliba waxa ay sii jecel yihiin dadka reer bakistan cabdixakiinow in shaaha ay dhuxul ama xaabo ay ku kariyaan oo xataa kan mashiinka lagu sameeyo ma jecla ta kale iyaduna shaaha inay dadkaasi caan ku yihiin lagu garta waxaa ka mid ah marka koobka shaaha loo soo dhigo qofka bakistaaniga caadiyan inta badan waxaa la socda cabdixakiinow saysar deetana qofku saysarkaas ayuu ku shubtaa dabeecad kalena waa leeyihiino marka uu koobkaa shaaha ku dhufto qaab ay soomaalidu oo kale weliba soomaalidii hore ay iskaga mid yihiin ayay kalabaad u dabadaan hadduu doonaya marku inuu qofkaa ku ceshido oo fartuu taaga shaaheenii dhaka markuu farta taagama dalabku arkana halkaas ugu soo celiya muqaaxiyaha oo keli wuu fahmaya marka wuu fahmaya weliba muqaaxiyaho keliya cabdixakiin oo shaah laguma iibiye xitaa waxaa jira meelo badan oo shaaracyada ah oo ay dadku shaaha geed hoostii oo kale sidii deegaanadii soomaalida uu qof ku iibiyo ay dadkuna ay ku dalbadaan hadiiba aad bakistan tagto oo koob shaaha oo shaah soomaaliya dhaka jabiyo cabdixakiinow ha ka warwaran inaad ka weydo oo aad ka dalbato oo weliba shaaha dhaka jabiyahana waxay u yaqaaneen crack oo laguna cabo meelo badan oo xitaa dalalka carabta ka mid ah waa hagaag marka hadda kollay ciddii ay hawshaasi qabsato unbaa si wanaagsan uga warrami kartaa ama qof abuxanaara ah oo shaaha si wanaagsan uga warhaya dadweynihii reer bakistan taladana loo soo jeediyey sababtana loogu sababeeyey war waxaa la yidhi maadarayaal uusani socon maysa shaahi yareey ma ka filceliyeen dadkii maxay kaga filceliyeen xaaladan tan iyo intii wasiirka qorshayntu cabdixakiina uu ka hadlay in dadku ay shaaha yaraystaan warbaahintii dalka bakistan iyo meelihii ay baraha bulshada ay dadku ku kulmayeen wax kale laguma hadalhayo halkaasaa fariimaha loogu qorayaa xataa dadka qaar ba waxay usoo jeediyeen in uu wasiirku inuu iscasilo oo uu xilka xilka uu de fasaxo halka qaarna ay yidhaahdeen iminka de haddii dowladdii de wasiiradeeda ay marayaan shaahi hala yareeyo dee waxaa ku xigta rootigii iyo iyo cuntadiina hala yareeyo ma tallaabada xigtaana waxa weeye cuntadii baa naloo qiyaasayaa wayar mar haddii shaahii kadhaga hala isugu soo daray ee gacanta ee farta la taagayay dee cuntadii baa xigta bay yidhahdeen marka dee shaahaasoo weliba markay asxaabtaasi dalbanayaan ay yidhaahdaan eeg karag shaahi kaftan in la geliyo maaha aad iyo aad aad iyo aad soomaalidu waxay dhahaan nin weyni ma lume ula go-a markaa qiyaastii halkay ka raadinayeen xalka dhaqaalaha iyo weliba xaaladda lagu jiro in wadankii lacag badan aanay ka bixin ube halkaa ula gashay baan filaya si fiican iyo dee weliba caalamkao dhan cabdixakiin saynu ka warhayna iminka sixir bararkii meel khatara marayo bakistanun maaha in wadamo badan ay yidhaahdaan hala dhimo waxyaabo badan waa wax dhici kara coverkii oo laga soo iminku laga soo laga soo kabtay dagaalkii ukraine cuntadii caalamka yaraatay dee in shaahuun in dowlado badan inaanay ku joogaynin waa wax dhici kara cabdixakiinow aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey bal inta aynaan dugsiga barashada jacaylka iyo xubinta halabuurka u gudbin aynu wada dhegaysana lix kun iyo lix boqol iyo weliba fanaaniinta salaad derbi iyo weliba saynab ciga maxamed
lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba haligdoonin hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba haligdoonin ama libintaasiig ama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasiig ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyayno
luxudkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay luxudkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay codadkooga inagu soo gaarsiinayeen salaad maxamed shardi salaad derbi iyo weliba saynab ciige maxamed isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon iyadoo caawana dhegaystayaal inoo haya dugsiga barashada jacaylka iyo weliba heesuu ka sameeyey hase yeeshee waxaynu halkii kasii anba qaadi doonaa goobtii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa waraysigu amiin waxaad silbaantay marka laga yimaado suugaanta iyo dee samadoonnimadaadiion xagga hore kusoo sheegnay inaad dhinaca kalena aqoonta maadigaa baratay ood laba digri haysato marka laga yimaado taa aad baratay oo laba dhinacyo kala duwan ahayd waxaad tilmaantay inaad cilmi baadhis iyo ama research iyo ay meelaha qaar oo nolosha bini aadamka amaba qoysaska iyo nolosha ku saabsan aad samaysay kolley nin abwaanana waato wax urinaya waxaa la yidhaha inta badan dadka abwaanada ahi dee aragti ahaan bini aadamku inkastoo qof kasta hibada uu bini aadamka ilaahay kaga duwayuu siinayo qof kasta uu hibo gaara siiyey haddana hibaday gaarka u leeyihiin waa hibada suugaanta weeyaan bini aadamka kale ay kaga duwan yihiin sina de waxbay gaar ugu arkaan suugaanun ha kusoo gudbiyaane haddana dee waxyaaba badan bay aada isu weydiiyaanay baadhaan marka waxyaabii aad baadhay haddayn qodob iyo laba ka eegno ee nolosha ku saabsanaa maxaa ka mid a se ma jirtaa suugaan aad ku cabirtay amaba qaarkood aad ka samaysay nolosha aad soo aragtay wallaahi cabdixakiinow horta mar kastoo aad wax sii baadho mar kastoo aad bulshada sii guda gasho xaaladaha haysta waxyaabo kaa yaabiya ayaad ayaad la kulmaysaa waxa dhacday waktigii aan jaamacadda dhammayn yihiin ayaa horta waxyaabihii ugu badnaayay kule yaa kabanaan arkay markii buuggan qoriyayo kale hargeysa waktiyadaana welibana dee tahriib aad buu u badnaa oo fifteen sixteen dhalinyaro fara badan baa hargeysa uga tahriibtay iyo dalka guud ahaan oo qaran xataa saxaabna hayo aan isku dhaweyn ay ka mid ahaayeen dee markaad nolosha qoyska aad sii guda gasho ee aad interviewga wado dee dadka qaar wallahi xataa waraaqaha waad isku laabaysa markaad si waad sii wareysan kari waayo tahay damirkaga inaad arko waad waad damqanaysaa moog tahay waa qisada xanuunkeeda markaad aragtay iyo waaya haa iyo hooyo hooyo ka odhanaysa duruuftu waxay igu kaliftay inaan intuun labada gacmood hoos dhigto aan waa markaa waxay ahayd islaanta waxay ahayd markaa iyadu reer tirigeed ubarka korinaysay oo qoys bilaa aabbaa dabeedna dee inankii markaa ay dhashay tahriibay turkiisii iyo odayaasha adeerka u ahaa ayay dee gacmaha hoos dhiganaysa ilahay dee wax keena oo magaranaysa dabeedna waxay tiri mararka qaar lambarka lagaa qaban waayaa mararka qaar way isku kaa turturayaan mararka qaar odaygii hurdaabaa lagu odhanayaa adeerkii oo isagoo guriga joogaa lagu odhanayaa uu maqan yahay mararka waxyaaba fara badan oo aanad adigu qaadan ayaan kala kulmay marka wallahi inaad er marar kastoo aad bulshada sii guda gasho waxyaaba fara badan oo kaa yaabiya waad arkaysaa way jirtaa dee suugaana xaaladahaas oo kale ka sameeyey waxaa jirtaa maanso la yidhaahdo hortayaana maamula
waxaad isu weydiinaysaa xaaladan xaaladan xaaladan waata jirtay dadkan yaa yaa u maqan oo mas-uul u ah baad lahayd marka dadkan yaa u dadkan haa dadkan yaa u maqan waan gartay marka marka waayahaas iyo maasadaasaad ka samaysay taasaad ka samaysay ha ha ha marka hortayaan maamula la yidhahdaa hadday dhinacii sugaanta u noqdo dabcan dee dugsi baad furtay muddo dhexdii ahayd aqoonta iyo weliba waayaha iyo maxaan ku idhaahdaa wuxuu yahay lagu baranaya jacaylku ha anu markaan arkay waxaan sini ma iska di ma iska diiwaan gelisaa waxaan filayaa waxaan filayaa weli in ardaydii la qaadanayo aanu xidhmin dee horta waxa weeyaan iskuulkaasi horta waa iskuul mar baan horta jirin iskuul talo ma furtaa inaad er jacaylka lagu barto oo ma ka shaqaalaysiisaa macallimiin howna mooyaane anka mid kale ka odhanayo marka howlna maxay kaga duwan tahay waxa kale ma maxaad u dooratay dee howlna waxaan jirin malaha waa beriisaas soomaaliya
marka dabacsanaan baad u dooratay iyo naxariis miya
ha ha marka macalimiin yar yaroo howna ka odhanaysa ku soo dhaweynaysa dugsi meel yaroo caradu ka mamnuuc tahay farxadoo keliyin la ogol yahay iskuul horta nidaamkaas oo kalaa marbaasma samaysaa dee macalimiintii baan weli raadinayaa haye
cabdixakiim adnoo xanu adno inaad adno inaad maamulo weyn ka noqonaysaan malaynaya horta arday ardaynimo ardaynimo ka bilaabi doonaa este eesteeriyadeeda haddaan soo qabto dabcan hadda heesumay ku koobantaan filaya waxaad tidhi dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dara lay baray adaa dara lay baray haddaabaad si waddo waxaad tidhi dalxiis waxaa iigu filan haye dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacan ya salaam ya salaam haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin ibnaha adigaa xukuma adaa degelada qalbiga markaa waxay ahayd heesta la qaadi jirtay laxanka iyo muusigaba waxaa lahaa maftuuxa eeg heesaan wakti hore sameeyey bay ahayd marka laakiin de iyadu heesaha caadiga aynu qorno unbay ka mid ahayde laakiin wax mataqaanaa istrio ay leedahay ma jirto anuunbaan siri talow dugsiga waa loo baahan yahay malahe ma furtaa markaasaan tiri talow haddana ma waxaad ka furtaa gidil saergaabo haye haye haye labada degaan maxaad u dooratay kolley adu meel wada cagaara laga horta waa halka ugu cagaar badan marka meel cagaara baad eeganaysa maayo ree ree ree kolley dadkiina dhegeysan doona qaar badan oo reer cergaabo ay ku jiraan walan asxaab horta waxaan rimo fara badan oo reer cergaabo aan asxaab nayo dabadeedna dabadeedna waxay yidhahdaa waa nin oo cergaabana waa soo arag haye haye adigoo cergaabo soo arkay baad gebil ku sheegtaa gobolkii cagaarnaa meerad yara xishoone haye haye markaasaan yidhi waa nin oo dee cergaabo cagaaroo keliya kuma soo arage lo fara badanna waan ku soo arkay idin kuwa looda ugu badan baad daqataan magaciina dhaqan raaciseen haye gariinka ugu badanana ceerigaabu ku yaalaa anaguna magacii baan qaadana de waa brasin xalle haye haye
oo la kala joogaa ha
hadaandada uurka hoose afkaan magacaaga daynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qaadiga sidii sawirkii dul sugan oo hadaandada uurka hoose afkaan magacaaga daynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sugan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dar ale i baray ibaray dar ale i baray dalxiis waxaa igu filan qimada aragaaga wacan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dar ale i baray ibaray dar ale i baray dalxiis waxaa igu filan qimada aragaaga wacaane indhaha wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka indhaha wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiyo ugu deeqa nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiyo ugu deeqa nuurka adaa ku dawaar samaanka
heestaasi dugsiga barashada jacaylka iyo weliba codkaasi najmo nashaad ayaynu dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
nalkii rajadee adaartay dubkayga waa ka iftiishay wadnaha dacal baan ku siiyey waxaanu dabadegaa xafladda isku duumideena nalkii rajadee adaartay dubkayga waa ka iftiishay wadnaha dacal baan ku siiyey waxaanu dabadegaa xafladda isku duumideena waxaan darmo kaaga yeelay melaan weli ruux darsaaba hortaa dunidani ku dhalan ku dhalan dunidani ku dhalan damiir kaaga hadey daqiiqad quraahay cirlay waxaan darmo kaaga yeelay melaan weli ruux darsaaba hortaa dunidani ku dhalan ku dhalan dunidani ku dhalan damiir kaaga hadey daqiiqad quraahay cirlay indhaha wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso
waa tahay fanaanadaasi heestaasi ku luqeynaysa gebagabe waxay u ahayd barnaamijka caweyska washington waxaana ku luqeynayay heestaasi najma nashaad barnaamijkana cabdixakiin maxamuud shirwax iyo nala socodsiinayay